asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintayna murtida maanta xubintayna murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubintayna murtida maanta ee haddii rabiyad mahayo mar fara badan dhanka qoyska wax kaaga sheegta mar fara badanna dhanka qaryadda wax kaaga sheegta ama dhanka qaryaalka tusaale kaa siisa ama dhanka nolosha wax kaa barta waana xubintayna murtida maanta ee la dhihi karo waa mid isugu jirta noocyo badan oo waayahan dambe dadka soomaalida habab kale loo baro sida waxaa la dhaho haddii ilaah kuusoo ogol yahay ee nolosha iyo qaybaheeda qudha iyo nolosheeda cilmiga qudha waxa loo yaqaano ama waxaan cilmi nafsiga dhahdaan cilmiga qudha ayaa la dhahaa oo nafta lafteeda ayaa cilmi barasho ah u baahan waa sidoo kaleente waxay ku tusi kartaa oo laga heli karaa waxyaalahan loo yaqaano qiyaasida maanka dadka caqligooda sida uu u shaqeeyo sida loo qiyaaso lafteeda ayaa laga baran karaa waa xubnaha iyo markaad u eegto ama aad hoos u dhuuxdo ama aad fahmayso waxyaalaha ku daboolan iyo erayada dadban iyo kuwa dahsoon waxaasoo dhan markaad isla fahanto ayay waxaasoo dhan kasoo dhexbixi karaan sidoo kaleento waxaa kasoo dhexbixi kara habka qoysaska iyo awlaadda loo maareeya sida loogu shaqeeyo dadweynaha oo laga yaabo waxyaalahan hadda aad social serviceka u taqaanaan ama adeega dadweynaha loo yaqaano ayaa kasoo dhexbixi kara xubnuhu ay ku tusinhayaan ama ay mahmahyuhu kuu qiyaasahayaan ama ay farta kuugu fiiqahayaan taanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkeebe sheekooyinkeenna wiil gabadh rabay ayay saddex arrimood ku xidhay saddex arrimood bay u dirtay saddexdii uu garan waayey saddexdii iyada ahayd ayuu garan waayey saddexda uu garan waayey marka maxay ahaayeen waxay tidhi saddex arrimood bay ka codsatay marka mid ka mid a ayaan halkan kusoo qaadanaynaa innagoo qaybaha kalena kusoo qaadanayna xubnaheenna dambe oo kala qaadqaadayna sababtoo mid walba ayaa waxay leedahay su-aal iyo jawaab iyo raadin gooni ah waxay tidhi haddaad aniga rabto saddexdaa arrimood samee haye saddexdaa arrimood maxay yihiin middii u horreysay u sheegtay waxay ku tidhi abtigay wuu toorri jecel yahay toorri ugee isaga marka waxay la noqotay inuu untoorrida keliya rabo oo hal toorri oo meelaha looga soo gado uu rabo gabadhuna dee anuu wax kale kaama rabe saddexda arrimood ii samee bay tidhi abtigay wuu toorri jecel yahay toorri ugee waa u booday ee toorri buu soo qaaday gabadhi waxay tidhi waana saddexda arrimood ay kaga cadhoon doonto waxay tidhi toorridan seed leedahay markaasuu dhahay abtigaabaan u geynhayaa labada arrimood kalentoon iyagana arki doonoon xubinta ku arki doonana waa uu ku dhacay sida tanoo kale markaasay tidhi bes baad iga tahay neehow ina kala daa hadalkaygao ma fahmaysa nin buu u tegey ninkii baa ku yidhi wartoorrida laguu sheegaya waxaa weeye neef u qaloo hilib baruura oo mindidiisii wata isugu gee odaygu hilib ha ka dhergee sidaasaa laga wadaa sidaas iyada weeyaan gabadhu sababta ay kule abtigay toorri jecel macanaa hilibka inuu toorri ku cunaa oo mindi ku googoosto yuu jecel yaho ku baashaalo saasay ka wadaa eh sidaas ayuu ku yidhi markaasuu fahmay hawshii maxay ahayd abtigay uu toorri jecel yahay toorri u gee haddana maxay noqotay neef u qal yay ujeeddadu noqotay mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi qaxooti qaran ma ammaano